إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeyey dilkii faransiisku uu maali u geystay sheekh abuu muscab cabdilwaduud hoggaamiyihii mujaahidiinta maqribulislaam qarax xooggan ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday gudaha magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mid ka mida waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey kufsi wadareedkii ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen meel u dhow degmada cadale ee gobolkaas waxaa dagaal toos ayaa duqayn lagu qaaday ciidanka uganda ee heese degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka warramay kufsi wadareedkii ay ciidamada dowladda federaalka kula kaceen haween saarnaa gaari safar ah oo marayay gobolka shabeellaha dhexe ganacsatada iyo gaadiidleyda ka shaqaysay isgoyska fagaxee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur ka jira waddadaas iyo canshuuro laga qaado aanan waxba loogu qaban waxaa gobolka shabeellaha dhexe laga soo sheegayaa fatahaad uu sameeyey webiga taasoo saamayn ku yeelatay waddada isku xirta magaalada jowhar iyo degmada mahadaayo ee gobolkaas mid ka mida siyaasiyiintii ka soo mid noqday dowladihii soo maray muqdisho ayaa sheegay in dalkan ay burburiyeen shisheeyaha kuwaasoo keenay cidda ka mid noqonaysa dowladda akhbaaraadka dibaddana cudurka korona ayaa si aad ah ugu sii luga fidsanaya dalalka laatiin amerika intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijirigana ay ku beegan tahay labada bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka tacsiyeyey dilkii faransiiska uu maali ugu geystay sheekh abuu muscab cabdilwaduud hoggaamiyihii mujaahidiinta maqribulislaam waxaa ka warramaya wariyaheenna salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka goordhow mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakad al-shabaab almujaahidiin ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ummadda muslimka ah iyo guud ahaan mujaahidiinta looga tacsiyeynayey istishaadka sheikh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam bayaankan oo ku qoran luuqadda carabiga kana kooban ilaa iyo shan beej waxaa lagu soo qaadanayaa nusuus sharci ah oo dadka muslimiinta ah ku boorinaysa sabarka sidoo kalena ka hadlaysa mansilada ay leeyihiin dadka shuhadada ah ama dadka ku dhinta waddada allah waxaana hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu tacsi u diray guud ahaan mujaahidiinta oo ugu horeeyo asheykh ayman addawaahiri oo ah hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida tacsidaas oo ku aadan istishaadka sheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam ee horedhaca istiftaaxa iyo aayado qur-aan oo lagu bilaabay kadib waxaa lagu yidhi quluub raalli ku ah qadarta allah ee waxaan nafteenna ee ku sabarsiinaynaa ummadda muslimkahaana ugu tacasiyeynaynaa gaar ahaan hormuudkeeda ee mujaahidiinta oo ugu horeeyo sheekheenna iyo amiirkeena sheykh ayman addawaahiri xafidahullah ee istishaadka ee calam ka mid a calaamta geesiyaasha ah oo ahaa ee buur adag iyo hogaamiye rugcadaa ah kaas oo ah asheykh almujaahid abi muscab cabdilwaduud allaha u naxariistee ee naxariis waasacana ha siiye ayaa lagu yidhi ee bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dabcan laga dareemayay luuqadda uu ku qoran yahay maqaamka uu asheykh abi muscab cabdilwaduud ku dhex lahaa mujaahidiinta bariga afrika waxaa bayaanka lagu sheegay in kelimaadku iyo erayaduba ay ka caajizayaan inay ka hadlaan oo i baroor diiqaan haliyeygaas geesiga ahaa kaas oo weysmadiisa uu ku tilmaamayo inay tahay weysmo adag geeridiisuna ay tahay geeri adag sida bayaanka lagu sheegayo ee waxaana bayaanka lagu yidhi ishu way ilmaynaysaa qalbiguna wuu murugoonayaa mana odhanayno ilaa wax allah raalligeliye mooye ee firaaqaaga ama istishaadkaadana abaa muscabow waan ka murugaysannahay sida bayaanka lagu yidhi waxaa bayaanka lagu soo hadal qaaday siirada iyo taariikh nololeedka qayb ka mid ah ee asheykh abi muscab cabdilwaduud iyo injaazaadkii iyo horumaradii uu gaarsiiyey ee mujaahidiinta gaar ahaan ee kuwa ka jihaada thaqriga maqribulislaam waxaana bayaankan ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sheekh abi muscab ku tilmaamaya inuu ahaa haraagii salafka iyo khalafkii haray ee kuwii ugu khayrka badnaa waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa qof hadal yar hawshiisuna badan tahay u naxariista mu'miniinta ku aad adag shisheeyaha iyadoona uu bayaanku intaa ku dirayo in sheekhu uu dhigay wacdare iyo tusaale ee sareeya oo ku aadan sabarka adkaysiga nafhurka iyo in lagu ribaado masiiro jihaadi oo ay ka buuxaan halyeynimo iyo injaazaad ee fara badan waxaana bayaanku uu sheegay in saaxada maqribulislaam ay uga markhaati kacayso intii uu sheekhu amiirka ka ahaa wanaagga uu sheekhu lahaa iyadoo mujaahidiintu ay midoobeen jihaadkuna uu si firfircoon uga hana qaaday ee guud ahaan waddamada maqribulislaam ee la isku yidhaahdo inkastoo weysmada dadka la jecel yahay oo uu ka mid yahay amiirkan barakaysan ay qaraar tahay naftuna ay ku adag tahay haddana waa bishaaro weyn in magaca sheekh abi muscab uu ku biiro diiwaanka shuhadada ee geedka islaamka ku waraabiyey dhiigooda daahirka ah sarxiga khilaafada la sugayana ee ku taagay ee jasadkooda dulmidiidka ah ayaa lagu yidhi bayaanka wuxuuna intaa ku daraya inaanay mujaahidiinta bariga afrika iloobi doonin jiilasha soo socdana aanay iloobi doonin sidoo kale ee nafurkii iyo tadxiidii uu sameeyey asheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam kaas oo ku shahiiday weerar ay ciidamada faransiisku ka fuliyeen ee qaybo ka mid a waqooyiga dalka maali waxaan halkan tacsi barax tiran ugu gudbinaynaa walaalaha mujaahidiinta ee maqribulislaam iyo ehelka asheykh abi muscab iyo walaalihiisa dhammaantooda allah u naxariistee waxaan allah u weydiinaynaa inuu ku ilhaamiyo oo uu siiyo sabar iyo waxay ku hilmaamaan ee musiibadan kana ajar siiyo musiibadooda uguna bedelo wax ka khayr badan ee waxaan sidoo kale ku boorinaynaa inay sugnaadaan oo ay adkaystaan ee kana aargutaan saliibiyiinta xaasidiinta ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ummadda muslimka ahna looga tacsiyeynayey istishaadka sheykh abi muscab cabdilwaduud waxaa sidoo kale bayaanku uu dirayaa fariimo ku socda mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam ee kuwaas oo lagu buuriyey inay ilaaliyaan wadajirkooda islamarkaana ogaadaan in wuxdada iyo isku soo dumidda ay tahay masdarka awoodooda iyo cisigooda ee midnimadana laga helayo raxmad iyo barako iyo guul intuba waxaana loo sheegay inay tahay inay noqdaan sida wallah casa wajalla jecel yahay iyadoo lagu soo qaatay aayad ka mid a aayadaha suuratu saf oo wallaha ku sheegayo inuu jecel yahay ee dadka ku dagaalamaya waddada allah iyagoo midaysan bayaanku wuxuu sidoo kale la hadlay ee dowladda faransiiska oo mas-uul ka ahayd istishaadka sheekh abi muscab cabdilwaduud waxaana loo sheegay in mujaahidiintu ay ka argudan doonaan islamarkaana halganka jihaadku uu sii socon doono asheykh abi muscab cabdilwaduudna uu ka tegey halyeeyo adag oo sii ambaqaadi doonaa dhabbihii uu ku sugnaa oo uu sheekhu ku tegey sida bayaanka lagu sheegay bayaankan tacsida ah ee ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam ay si toosa ugu dhawaaqeen in asheykh abi muscab cabdilwaduud uu ku shahiiday ee weerar ay ciidamada faransiisku ka fuliyeen waqooyiga dalka maali waxaana kelimad maqal ah oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee al-andalus oo uu jeedinayo asheykh abu cabdililaah oo ah mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqribulislaam ee lagu xaqiijiyey istishaadka sheekha iyadoona uu sheekhu diray fariimo kala duwan oo ku socday mujaahidiinta shucuubta muslimiinta dhallinyarada muslimiinta iyo sidoo kale dowladda faransiiska ee ka dambeysay ee dilka sheekha insha allah warbixin intan ka faahfaahsan oo ku aadan bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogana tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan kusoo gudbin doonnaa qarax xooggan ayaa ciidamada dowladda federaalka lagula beegsaday gudaha magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe wararka naga soo gaaraya magaalada balcad ayaa sheegaya in habeenkii xalay qarax xooggan lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka jugta qaraxan ayaa si aadah looga maqlay xaafadaha magaalada balcad waxaana la arkayay holac iyo qiiq ka baxaya goobta uu qaraxa ka dhacay ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka ee lagu beegsaday qaraxan xooggan gobolka shabeellaha dhexe waxaa joogto ka ah howlgallada qorshaysan qaraxyada iyo weerar tooska ah ee lagu beegsanayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan gobolkaas mid ka mida waxgarato gobolka shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey kufsi wadareedkii ay ciidamada dowladda federaalka ka geesteen meel u dhow degmada cadale ee gobolkaas faahfaahinta warkaas waxaa la diyaarah wariyaheenna caydaruu sabriye xog dheeraada ayaa ka soo baxaysa fal kufsi ahaa oo ay ciidamada dowladda ka geesteen meel u dhow degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ciidanka ayaa waddada u galay gaadiid safar ahaa iyadoona dhibaatada ugu daran ay gaartay gabar afar iyo toban jir ah haddaba waa kan mid ka mid a waxgaradkii dadkan u gurmaday oo u warramay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan magacayga markaan ku bilaabo waxaa lay dhahaa cabdullaahi cali calay waxaan ahay nabadoonyada shabeellaha dhexe nabadoon nabadoon ka mid ah ayaana waxaa wax uga dhaceen meesha la yidhaha gaagaab oo mataqaanaa la wada yaqaano ayaa dad shacaba oo iska safara a aad kufsi foolxun loogu geystay kufsiyaa loo geystay foolxumaha dhowr iyo labaatan nin ayaa gabadh yariisoo toban afaratida kortay qayladeedii iyo lagu soo baxay oo dadka kusoo baxay ayaan kamid ahay yaa iyo muslim ayay ku cabanaysa kufsigaas waxaa geystay nimanka oo dowladda
waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay kufsadeen dhammaan haweenkii rakaabka ahaa gabadha gaaribaysaa reer kufsiguna iidaba kuma koobno way ka badnaayeen laakiin iida ayaa dhib weyn gaaray cunug yariisay aheyd marka aaday mataqaanaa isugu dhaafeen mid walbaad midka kale de u qabanaya midka kale gaarigana kuma koobnaynoo gabdhuhu dhowr baabuuray kala saaraayeen afar gaari ayaa isku mataqaana oo koleyn isla socota ay ahaayeen nabadoonka ayaa ka mid ah dadkii goobta gaaray indhihii waxaan ku akar bartii lagu calaajiyey oo dadkii lagu dhibay oo lagu dhibaateeyey boosooyinkii la jeexay oo qaris ahayn ayaan soo arkay indhihii soo arkay gabadha haa waa arkay aadii mataqaana waa gabadha waa la qaaday meesha waa laga qaaday ma aha markii ugu horraysay oo ay ciidamada dowladda kufsadaan haween safar ah waxaa dagaal toos ah iyo duqayn lagu qaaday ciidanka uganda ee heesa degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkaas waxaa noo haya waryaheenna sakariya cumar ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galab iyo xalay silsilado weeraraha ku qaaday ciidamada ugandha ee haysta degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya jannaale ayaa ku waramaya in shalay gelinkii dambe weerar madaafiic ah lagu qaaday saldhigga ciidamada uganda hugunka madaafiicda ayaa si aad ah looga maqlayay magaalada waxaana dhammaantood madaafiicda ay ku hoobteen bartilmaameedkii loo asteeyey waxaana mararka qaarkood la arkaya qiiq iyo uuro madow oo hawada isku shareeray sida ilwareedyo ay inoo xaqiijiyeen sidoo kale xalay ayaa waxaa isla xeradan lagu qaaday dagaal toos ah kaas oo in muddo ah socday ilaa iyo hadda ma aanan helin xog rasmi ah oo ku aadan inta uu la egyahay khasaaraha dagaalka ku gaaray ciidamada uganda maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii laba jibaarmay weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee haysta janaale iyo kuwa dowladda federaalka ee halkaa ku wehlinaya sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka warramay kufsi wadareedkii ay ciidamada dowladda federaalka kula kaceen haween saarnaa gaari safar ah oo marayay gobolka shabeellaha dhexe faahfaahinta warkaas waxaa noo haya waryaheenna maxamed ciise gaashaanla dhexe abuukar cabdulaahi isxaaq oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay falalkii kufsiga ahaa ee ay ciidamada dowladda federaalka ka geysteen meel u dhow degmada cadanle ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalka ayaa habeen ka hor dhabaha u galay gaadiid safar ahaa oo ka soo baxay galgaduud kuna sii jeeday xamar iyagoo kufsaday haween ay ka mid ahayd gabar yar oo afariyo toban jir ah gaashaanla dhexe abuukar ayaa marka hore muujiyey in ciidamada dowladda federaalka agtooda uu kufsigu dabiici ka yahay islamarkaana aanay xishood lahayn isagoo tusaale u soo qaatay gabar ay hadda ka hor yaqbiri weyne ku kufsadeen iyadoo uu aabbaheed arkayo wallaahi ninyaw hadda ka hor waxaa dhacday bir weynaa waxaa dhacday ninkaa wuxuu kufsaday gabar aabbaheed la socda ma garad gabar baa muxuu ahay aabbaheed oo la socda kufsaday nin oo ciidan ah hadda ka hor bir weyna ku kufsaday qaladkaasna uu galay ninkaas gabar aabbaheeda ku hordilay oo ku horkufsaday beriya aabahena ku horkufsaday intaasi kadib wuxuu ka hadlay dhacdadii nawaaxiga cadalle wallaahi waa qaxmin waay taas soomaalinimo ma ahan ninka gabar afar iyo toban jir kufsaday haddana labaatan iyo kow qafood muxuu kiyo daba maray taas waxaan umalaynaa soomaalida dhiigeeda adiga kayrida kayri qofka soomaaliya oo muxuu ahay soomaali ah wadaninimada ka maqan iyo dadnimada ka maqan soomaalinimada ka maqan wuxuu sheegay in ciidanka dowladdu isticmaalaan muqaadaraadka taasna ay ugu wacan tahay kufsiga iyo dilka niya warta magaalada waxaa kusoo batay magaalada waxaa kusoo batay wax darooga ah oo bahal lacaba iyo biyi kulul iyo waxaan aqoonina magaalada kusoo batayo jiirigaana iyo wax muxuu ahay habeenimada marmarka qaarkood waxaan telefishinada ka fiirsadaa niman ama facebooka ka arkaa niman lasoo qabtay oo labaatamiyo soddomiyo gaaraayo oo jiirigaana oo muxuu ahay calab kufkasay oo la soo xirxiray waxasaa saasaan arkay marka dadka marka waxaan yani wax sanka la marsadan waa la sheegayay xashiis waa la sheegayay marka waxaa ugu wacan wax xun noocaasa ugu wacan taasna muxuu ahay waa maqlay barnaamijka horta taas inay ugu wacan tahan umalaynaya ma garad wax badan oo jidka dhacdhacayana waa arki ma garad intaasi kadib waxaan weydiinay adigu ma cuntaa muqaadaraadka aniga sigaar xataa ma cadi waa soo cuni jira laakiin waxaas waa ma cadi sigaarna ma cadi jaarna ma cuni maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad u batay tacdiyaadka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka waxaana marka kufsiga laga yimaado ay dilal badan ka geysteen magaalada muqdisho ganacsatada iyo gaadiidleyda ka shaqaysta isgoyska fagax ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya burbur ka jira waddadaas iyo canshuuro laga qaado oo aanan waxba lagu qaban warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya waryaheena cabdisamad cabdulaahi ganacsatada kala gedisan ee ka shaqaysatay isgoyska fagax ee magaalada muqdisho oo ah marin muhiim ah oo isku xira degmooyinka yaaqshiid iyo kaaraan ayaa ka cabanaya dhibaatooyin dhanka burburka waddadaas iyo sidoo kale inay leedahay meelo ay biyaha fadhiistaan oo ay dhiiqa iyo rafaad ay kala kulmaan gaadiidleyda oo kale waxa ay sheegayaan in muddo ka badan sagaal sanno aysan marin laamiga weyn ee mara waddada sababo la xiriira burburka iyo haadaamo ku yaala jidcaddayaasha xaafadda ayaan marnaa shidaal dheeri ah ayaana naga baxa dowladdana canshuuro kala duwan ayay naga qaadaa waxna noguma qabato ay yidhaahdeen darawallada oo cabasho badan ka muujiyay burburka waddadaas haddii aan darawliinta suuqu xoolaha iyo sancayo fagax ka shaqayso ee biyahan yaallo isgooska fagax waxaan rabnaa in nagala maareeyo inta ka wareegano ah xaafadaha marnaa iyo macnaha gudaha guryaha iridooda ee biyaha nagala maareeyo anuga cashuuraa bixinaa trimistaraala bixinaa mid kaleo joogtaa bixinaa oo afartan iyo saddex kuna marka ee wax nagula qabtano ma naqaano unuga maana dowladda ha qulahayn fagax haddi maba maranba intaasoo sana ilaa ma maranba xaafada lee ku marnaa biyaha gooyo iskooska fagax aad iyo aada dhib ugu qabnaa aan daalahayn mootaaley haddaan nahay aniga horta kolley suuq xalaa deganaa mar walba jidkaana u badanahay mar walba waa ka wareegsadaa waxaa soo maraa waddada hurdaaya soo maraa xagga ka baxaa waxay ugu qaadataa inaan shidaal iga khasaaro liitar liitar iyo bar ilaa in muddaa toban sano ka hora erkaaya waa fadhiyaan biyaha wax samaynaaya ama wax gacan u qaadaa mase wax dayaya intaba ma leh canshuur shan iyo toban dooraa laga qaadaa tana oo la mari karin biyo yaalaan waxa ay ka qabteen haba yaraatee male waa imaanayaan cagacagaftaan iyo carro ay ku shubayaan meeshaan wax qawda baqshiya xabadaha u qaban waa meesha wax yaala male sidoo kale qaar ka mid ah dadka ganacsiyada kala duwan ku leh hareeraha isgoyska ayaa sheegaya inay ka cabanayaan macaamiishooda oo aanan haysan meel ay u soo maraan maadaama dhiiqo daran ay dadkii kala xirtay caafimaad darro ka dhalan karta biyahaas wasaqda ah iyo waxay ka cabanayaan canshuuraha oo ay dowladda federaalka ah ka qaado oo aan dib loogu soo celin bulshada wallahi aniga saameyn weynan ugu yeelatay because maxaa yeelay ganacsiga waa kala yaraaday socodkiisa waa yaraaday dadka isku socodka waa yaraaday gaadiidka waa yaraaday marka dhiiqadan macnaha dhib weyn baynu ugu haysaa ganacsiga sidii hore ma wallahi aniga caafimaad horta waa ujeedaa caafimaadka xagga kaneecada waa jirtaa caafimaadka xagga waa u daran yahay sinaba uma fiicna muxuu ahaaye ganacsigana uma fiicna marka dhib weynaa iska jirtaan saameyn badan ay leedahay waxyaabo badan tusaale ahaan markii qaybtan hadda aan jooga loo fiiriyo dad custom kale noogu imaan lahay waa in wareysi dheer ay soo galaan amba meel kale ay soo maraan amba shi oo shil ahoo baabuurta ay dhooqadii qabsato culays badan kabacdi kugu soo gaaro haddii baabuurkii la dhaqo kale dhiiqad markuu dhex maro isla dhiiqadii dhaqiid ay tahay waxyaaba badan saameyn badan oo lagu leeyahay kuma soo geli karaan sababtoo ah meeshu way kaa xihan tahay dhiiqa la soo maraa waxaa laga yaabaa qofku kastamka uu cabsanayaa
madaxda dowladda federaalka ayaa ka hodmay canshuuraha joogtada ah oo ay ka qaadaan ganacsatada magaalada muqdisho halkii lacagtaas ay dadka wax ugu qaban lahaayeen waxay qaar ka mid ah ku bixiyaan dhismaha hoteelo laga dhiso dhanka xeebta ah oo lagu tunta iyo waxyaabo kale oo aan bulshada faa'iida u lahayn sida garoomo lagu ciyaaro kubadda iyo asnaam lagu sheegay taallooyin sida uu faahfaahinta warkaani ku eegayo waryaheena maxamed cali aadan waxaa gobolka shabeellaha dhexe laga soo sheegayaa fatahaad uu sameeyey webiga taasoo saamayn ku yeelatay waddada isku xirta magaalada jowhar iyo degmada mahadaay ee gobolkaas waddada isku xirta degmooyinka jowhar iyo mahadaay ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay haatan go'doon tahay maadaama uu saamayn ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle ee mara gobolka shabeellaha dhexe deegaano hoos yimaada degmooyinkan ayaa horay looga barakacay ka gadaal fatahaadda uu sameeyey webiga darawallada ka shaqeeya waddadan go'doonka ah ayaa sheegay in maamulka halkaa ka dhisan iyo dowladda federaalka midna uusan waxba u qaban cumar waxaa waddadan waxaa ka jirta joor ilaa iyo mahadey waxaa ka soo baxday biyi oo buqe dadka oo maamulkan inay biyahan wax ka qabtaan ma rabaan marka waddadii waa ku raafaasannahay baabuurtii ma mari karta marka sidaas ayaa jirta marka mahadey ilaa iyo xamaraa ka shaqeeyaan waddada basaamaan weyn waddada mala mari karo magacayga waxaa la yidhaha ismaaciil sheekh ibraahim kuur magac dheer xamari waxaan ka mid ahaa darowliinta ka shaqay jirtay joor iyo xamar ilaa iyo mahadey haatanna biyobaxa waxay ka soo baxday inta u dhexaysa xaanshuure iyo libiga keliga shiicali jimcaale amba keliga isluubta qof libisa u taqaano wuxuu u dhexeeya libiga iyo xaanshuure dhexdooda horta mari jirtay laamiga toos maadaama ay biyobaxda soo baxday baabuurta waxay martaa wareega shidaal cunidda waa sii dheeraatay dadka dhaqaale ma haystaan qarash waxaa lagu qaadaa qarashkii hore wax ma lagu dari karo isbaaro waa iska sii jirtaa oo keenta waa sii socotaa dhibaato badan ayaa shacabka ay qabaan laakiin annaga shacabkaan la meel joogna annagana shacabkaan ka tirsannahay shacabkaan la qaraabana goobaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa bulshada ku haysta dhibaatooyin ay u geysanayaan ciidamadooda iska daa inay wax u qabtaane mid ka mid a siyaasiyiintii ka soo mid noqday dowladihii soo maray muqdisho ayaa sheegay in dalkan ay burburiyeen shisheeyaha kuwaasoo keenay cidda ka mid noqonaysa dowladda faahfaahinta warkaas waxaa noo haya waryaheenna maxamed daahir calasow cabdiraxmaan diinaari waa siyaasi ka soo mid noqday dowladihii kumeel gaarka ee soo maray dalka kuwaasi oo awoodoodu ay dhaafi weysay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya diinaari waxa uu iminka ku hadlayaa war ka duwan waxa uu sheegi jiray xilligii uu ka mid ahaa xiindaabka dowladihii dalka soo maray waxa uu iminka carabka ku dhuftay si aan kaleexleexasho lahaynna u sheegay in dalkan ay burburiyeen waxa loogu yeeray beesha caalamka waxa uu sheegay shisheeyaha faragelinta ku haya dalka inay mas-uul ka yihiin oo mar weliba ay keenaan kursigana ku fariisiyaan qofka u adeega oo fuliya danahooda isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu diinaari aaminsan yahay in maraykanka mar weliba ay dhiirageliyaan qurbo joogta ku soo qulqulaysa dalka kuwaasi oo ay ka doonayaan inay ka saxiixdaan waxa ay doonayaan ee ku khotama boobka khayraadka dalka dalkan cid aan ahayn beesha caalamka oo baabi'iyey ma jirto beesha caalamku iyadaa qorshaysa qofka ay rabto inay ka dhigto waxayna u soo martaa dalalka carabta taasna waxay keentaa in lacag la isticmaalo lacagtaasna waxay keentaa in ay dad markaasi aanan ehel u ahayn inay ka soo baxaan oo ay madax ku noqdaan waxayna isticmaalaan waddamada carabta maanta waxaa ku tartarmaayo dalal carbeed waxaa ku tartamaayo kuwa mandiqadda gobolka ku yaalla waxa arrimahaasoo dhan u saamaxayana waxaa waaye dalalka reer galbeedku waay mas-uuliyadda shalayto iyagaa dalkan burburiya maanta iyagaa weli gacantooda uu ku jiraa dadkaas beesha caalamka la yidhaahdo ama international communitigu gaar ahaan qolada la yidhaahdo reer galbeedku runtii waxay mar walba ay sameeyaan oo ay dhiirigeliyaan in qof ama dad la wato ay ku soo baxaan taas waxay keenaysaa in aanu kalsoonidii shacbiga aana imaan waxay keenaysaa dalkan inaanu jaho qaadan waxay rabaan dad hadda diyaasbaraha ka yimid oo aanan fahamsanayn xitaa brotocolku uu asagu leeyahay dhowr madaxweyne oo ku fadhiistay kursiga dowladda federaalka ee shisheeyaha u adeegta waxa ay ummadda ka gedi waayeen inay aqbalaan rabitaanka shisheeyaha diinari waxa uu soo hadal qaaday odayaasha shisheeya kalkaalka ah ee lagu soo dhisayey dowladahaasi kuwaasi oo uu sheegay inay shilimaad yar dhaafsadeen oo waddankan war tan ma soconayso oo oday waa laga daala waa run dadka waxaan ahaa inay ka soo horjeedo oday oo ugaas sheeganaya iyo nabadoon iyo wax sheeganaya waa kuwa dalkan ishan u yeelay waa kuwa xildhibaanada maanta baarlamaankaas fadhiya kuwa keenay waa kuwa soo boobay xildhibaanada maanta meesha fadhiya badidood dhiigay qabaan dadka dad badanay soo laayeen kuwaas waay marka uma baahno cid u baahan oday ma laha si kastaba xaalku ha ahaatee falanqeeyayaasha iyo dadka la socda arrimaha soomaaliya ee maskaxdoodu iska diiday inay aqbasho rabitaanka shisheeyaha ayaa marar badan ku celceliyey in siyaasiyiinta soomaalidu ay yihiin laba aflayaal marka ay kursiga ku fadhiyaan waxa ay qariyaan wax kasta oo ku khotoma gumaysiga dalka laakiin marka la eriyo ayay afka furtaan iyagoo hadafka ugu weyn ay ka leeyihiinna ay tahay in lagu soo celiyo masarkii ay u hayeen shisheeyaha halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina cudurka korona ayaa si aadha ugu sii luga fidsaday dalalka laatiin amerika agaasimaha guud ee w h o ayaa sheegay in fayruska korona uu weli faraba'an ku hayo caalamka siiba laatiin amerika isagoo sheegay in qiyaasu tahay in tobanaanka sano ee soo socda uu sii jiri doono saamaynta dhaqaale iyo tan bulshaba wuxuu sheegay in khasaaraha cudurka korona uu ku batay waddamo uu ku sheegay kuwa waaweyn sida maraykanka iyo dalalka qaaradiisa sida baraaziil sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin faafitaanka cudurkan waxay aad uga walaacsan yihiin waddamada jili argentiin colombiya banama boloviya iyo jirtimala iyo sidoo kale baraaziil oo ku jirta kaalinta labaad ee dalalka uu waxyeeleeyey korona sidoo kale waxay qaramada midoobay sheegtay in maraykanku uu cudurka ku sii fidayo laakiin madaxweynaha dalkaas donald trump ayaa ku dhaleeceeyey ururka siday ula dhaqmeen fayruska markii ugu horraysay uu ka soo muuqday shiinaha goortaasoo looga baahnaa inay ka hortagaan buu yidhi inuu gaaro waddamo kale warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa